عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة زكاة كتاب كيدي ويه باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بل كتاب الصلاة iyo janaa-is soo raacay way inoo soo dhammaatay kitaab zakaad baa caawa halkan inoogaba bilaabmaya kolleyna waa tartiibta in badan ama fuqaha ha noqota muxadisiin ay raacaan oo salaada dabadeed inay sakada ku xigsiiyaan kitaabkeennana waxa inoo horreeyey iimaankii buu horreysiiyey dee badalwaxyi dabadii haddana salaadii oo dee dahaaradii iyaday kaba mid ahaydee waa inoogu xigsiiyey sakadiinoo ee san ognahayno xagga marka la eego salaada qur-aanka aayaadkuna way badan yihiine sakadu waa ka labaad ama dee rukniga labaad ee salaada raacaya ee iimaankiina waa kaba horreeya axaadiida ay noo soo socotana dee iyadana kolley waa tartiibtay kuba imanayso oo qur-aankii markay noqotay axaadiistii waa dee marka la eego maqaamkii ay joogtay bay kaba dhigeenna axkaamteeda ka hadalkeeda halkay kuba sheegayaan culimmadu ay kuba soo arooriyeen axaadiid iyo fiq ahaanba haddaba sakadii ayuu kitaabkeedii yahay kolley kuma joogjoogsanna sakadii de waxa weeyaana waa ruknigan arkaanta islaamka kaba mid ah ee waxa weeyaan ruuxii isagu diida jaaxidkaana kuba gaaloobayo kii isagu isagoo wujuubkeeda inkirsan bixin waayeyna dee ay tahay in xukuumaddu iyo dowladdii qahari ahaan iyo xoog lagaga qaado hadday kuwaa diiday quwo leeyihiin oy kuba dagaalamayaan bixinteedii oo dee ay ka dagaalamayaan in lagaba qaadana si axaadiidaba inoogu imaan saxaabadna ay kuba ijmaacday lala dagaalamayo bal taasba weeyaan oo waa bal matalan taa in xagga marka la eego dee sharciga macnahay uba timi taa weeyaan oo luqada ayaaba laydha annama iyo atathiir labadaba nama way tahay oo maalkii daahir ahaan haddii xataa ay wax ka dhinmaanna maalkii waa ku barakoobayaa waa ku siyaadinayaa sadaqana maalma nuqsaamisa si rasuulka ilaahayba yidhi oo maalkii waxay u tahayba ziyaado ayay u noqonaysaa dee tadhiirna way tahay oo maalkiina xaqan cid kale ay leedahay kuba sugan ee hadhowna maalkii telef iyo halaa kuba keenaya ayay ka dahiraysaa kii bixinayeyna naftiisii way dahiraysaaoo dembina way ka dahiraysaa oo dembigiibaaba lagaga dhaafayaa shuxigii iyo bukhligii madmuumka ahaana naftiisii way ka dahiraysaa markaa maalkiina dahaaray u tahay ruuxii bixinaya dahaaray u tahay bal mujtamaciina dahaaray u noqonaysaa iyo tadhiiro xasadkii iyo xiqdigii iyo waxyaalaha iman lahaa ee dadka aan waxaysani ku iyagu waxaystay ay dee xasdi lahaayeenee caloolxumo u qaadi lahaayeene bal taas oo kale ayaa xaqii ilaahay siiyey marka ay iska gooyaane iyagii la siiyeyna iyagiibaa dib looguba celinayaaye taasna iyagiina qalbigoodiibay xiqdigii iyo waxyaalaha kaba dahiraysaa ciddan maal kale ay uba qaban lahaayeenoo bal markaa tadhiir jawaanib kala duwan le ayay sakadii kulansatay siyaadadaa maalkii ay siyaadinaysaana waaba jirtaa kolleyna waxoogaa kale ama sheekhu halkan uu kuba leeyahay usqadayday malaa waxyar dhaceen markuu halkaa kaba hadlayo والزكاة في اللغة النماء يقال زكى الزرع إذا نما وتريد أيضا في مال مالي وتريد أيضا بمعنى تطهير مال جملة دحي وتريد أيضا في المال ayaa dee aan jirin oo waa tadhiirka iyo labada taas baanoo siiba fasiri doonaa bal haddaba in kitaabkaas ayuu waxa weeye kitaabkeedii yahay marka baabu wujuubi zakaata waa baabku u horreysiiyey waa sakadu inay waajib tahay farad ay tahay bal taas baabkeedii weeye waa dee caddayntii taa laba caddaynayey wa qowlillaahi tacaala way ii jaran tahay iyo dee waa baabu qowlillaahi tacaala laba yidhaah walaan markii hore waa qowlullaahi aqriyey waxaa kaluu baabaysan ilaahay qowlkiisii uu yidhi waana dee tii keenaysayba ama adiladii wujuubkaba eh wa aqiimu salaata wa aatu zakaata kole xaafid muxajar baa isagoo ibnulmunayir kaba soo naqlinaya wa qowlullaahi ile waa la rafcinayaa waana mubtado khabarkiina waa xadfan yahay oo waxa weeyaan laba idhaha markaa wa qowlullaahi ilaahay qowlkiisii uu yihi tacaala waaqiimu salaata waatu zakaata daliilun cala alwujuub wujuubka dee aan nidhi baabu wujuubi zakaat ayuu daliilkeedii yahay oo ka baaba u daliila adigu bal adiladii wujuubkii weeye waaqimu salaata waatu zakaata salaadii ooga zakadiina bixiya wa qaala bnu cabaasin radial marka xadiid buu adigu halkan sheekhu intan ku soo aroorin doonaa ee inoo caddaynaysa daliilu ah wujuubka salaa sakadu ay waajib tahay waayo axaadiida intan hore waa intan tarjamadan adiladeedii marka wuxuu uhi waqaala bnu cabaas ibna cabaas baa wuxuu uhi radia allahu canhumaa xadaanii abu sufyaana radia allahu canhu abuu sufyaan baa ii waramay allaha ka raalli ahaadaysna fadakara wuxuu sheegay markaa ibnu cabaas dee isagoo abu sufyaan baa maya wuxuu sheegay xadiida nabiya sala allahu calay wasalam nebiga oo akhbaartii uu kaba warramay oo xadiidii dheeraynu hore usoo marray kitaabka bilowgiisii fa qaala wuxuu ihi halkii yamurunaa wuxuuna amrayaa bisalaati salaad buuna amrayaa wazakaati zakana waana amrayaa wasilati xidhiidhin arxamta la xidhiidhiyana waana amrayaa walcafaafi dhowrsooni waxyaalaha xaaraamtii iyo umuuraha ay lagaba dhowrsadana uuna amraya xadiidku waa xadiid aada u dheeraa aynu kitaabka bilowgiisii ku soo maray waa xadiidkii abuu sufyaan oon weli islaamin markii hiraqli ninkii la odhanayee ama qaysare reer ruum boqorkooda ahaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waraaqdiisii ay gaadhay uu islaamnimada ugu yeedhayay ay gaadhay ee uu yidhi bal dadka ninkaa waraaqdan soo diray cid ehelkiisa ama dadkoodii kaba midaya qoomkiisii oo wadanka joogaha lasoo eego ayaa abuu sufyaan iyo koox uu la socday oo tijaaro adigu tijaaro u joogay oo haza meeshan khaza laba idhaaho ayay joogeenoo halkaasaa laga helo markaasaa isagii loo geeyey su-aalo kala duwan buu weydiiyey waana kii kaba jawaabay haddaba su-aali maxaa kaba mid aha maadaa yaamurukum muxuu idin amrayaa hadda markaasna eeg abuu sufyaan ma islaamin weli oo mu islaamin waana waqtigii hudnadee sulxii xudaybiya uu dhacay taas bay ahaydee lagu jirayna intaani cahdigiina burin heshiiskii uu socday markaasuu abuu sufyaan yidhi ya'muruna da waa isaga qabla islaamihi ayuu inuu rasuulka ilaahi taa amriyey sheegayaa laakiin bacda islaamihi buu warinayaa ya'muruna bisalaati wazakaat marka maxalu shaahidku halkan weeye ee amarkana asalkiisa maxaa ah oo u asalah wujuub baa u asalah marka halkan buu dee wujuubniye adiladiibuu yar wadaa sheekhu oo inuu ay sakadu waajib tahay buu intan mucallaqa laakiin isagoo dheer aynu soo marray xadiidkii hiraqle qisada dheer lahaa sida aada u daqiiqa ama su-aalaha daqiiqaana uu weydiiyey isaguna uu kaba jawaabayey bal matalan taas ayaa waxaa kuba sugnaatan oo wuxuuna amrayaa seka la bixiyo amarkiina maxaa u asala inuu wujuub yahay marka waa waajibnimadii sakadu ay waajibka ahayd ayay tani markaa adiladeedii ay kaba mid tahay tani oo waa xadiidkaasoo bal imanka markaa taas weeye ee inuu waajibnimo halkan laga qaatana amarkuu wujuub as haddaan wax ka sarfinaya jirina waa sii daahirka ahayd marka waa daliil adiladii kaba mida waa xadiid aynu soo maray xadaanaa abuu caasimin addaxaak bnu makhladin can zakariya bni isxooq can yaxya bni cabdillaahi bni sayfiyin can abi macbadin can ibni cabaasin radia allahu canhuma abu macbad oo mowlihii ibnu cabaasa magaciisana naafid la odhanayo salaad baynu kuba soo marray waana nin hiqo mawaalidii ibnu cabaas kaba mid ah daxaak ibnu makhlad sheekhan bukhaari oo min kibaari shuyuukhi waa dabaqada ugu horeysa ugu sare ee mashaayikhdiisa ka mida dee taabiciintii laba kulmay balkaasna isagana marar kala duwan ayaynu soo marray waana abu caasim inabiil ama daxaak ibnu makhlad labadan dhexda kuba jira imika ma xusuusniye dee waa suurtagalla inaynu soo marray zakariya ibnu isxaaqana waa nin reer mako oo hiqa ah kutubta lixda ana dhammaan riwaayu ku leeyo xadiidkan dee aimada intoodii badnayd way soo saarto dariiqiisana waaba lagu soo saareen waana dadka atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa bal la mucaasaroodo soo gaadhay saxaabada wax ka midee laan laba kulmin waana nin hiqaaleyna kutubta lixdu ku sugan yahay yaxya ibnu cabdilaahi ibnu sayfi sayfigan cabdulaahigan maanta loo nisbeeyey cabdulaahigan waa aabbihii awowgii weeye waa aabbihii awowgii oo yaxya ibnu cabdilaahi ibni moxamed ibni yaxya ibni sayfiyi taas baa abtirsiintu noqonaysa oo nin isna reer makaan kollay dee qoraysh haddii loo tiriyna waa mawaalidoodii un oo bal waxaan leeyahay waa yaxya ibnu cabdilaahi ibni moxamed ibni yaxya ibni sayfiyi marka sayfigan maanta iyo cabdilaahiga isku xiga dee aabbihii oo waxa weeyaan si aan sheegayno moxamed la yidhaaho ayuu awow u yahay laakiin bal isaguna waa isla dabaqa uun zakariya ibnu isxaaq waa dadka atbaacu taabiciintii weliba kuwoodii ugu waaweynaa uun ee siqaar asaxaaba ama dee saxaabada meerhkii ugu dambeeyeyna la mucaasarooday isna waa kutubta lixda ah dhammaanba waa ku wada sugan yahay marka wuxuu yihi ibnu cabaas ana nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bacaa waa diray mucaadan mucaad buu diray radia allaahu canhu ilalyamani yaman buu u diray kolley sanadii tobnaad ee hijraday ahayd yaman buu u diray faqaala wuxuu yidhi udcuhum waxaad ugu yeedhaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullahi kol haddaan baabkiin ku jirno baab wujuubi zakaat intan wujuubka iyo fardiyada aan ka qaadanaynon baan gaar isugu yar taagaynaa waxaana weeye sababtu xadiidku wuu inoo soo celcelin doonaa intan dee sake ku jirno iyo dabadeedba laakiin intaan sake ku jirno laba gooroo dambuu soo celin doonaa waxaana jirta halkan xadiidku mukhtasar buu yahayoo xagga horena waxbaa kaba raacsanaa oo xadiidka dee sa inoo iman doonto waxaad u tegi doontaa qowm ahlu kitaaba rasuulka ilaahay baa kuba yidhi taas xagga dambena qeyb baa kaba raacsanoo ujeeddadu xadiidkii xagga horena waxbaa ka dhiman xagga dambena wuu dhammayn doonaa insha allahu tacaala laba riwaayaed ee noo dambaysa halkana kumaba sharxino xaafidta labada riwaayo waliba ta dambe ayuu waxa weeyaan kuba sii sharxi doonaa bal waxaan leenahay waana xadiid dee idinsoo wada marayba oo xadiidku intan kuma dhamma ee isagoo dhan wuu inoo iman doonaa intan seke ku jirna haddii alla yidhaah buu inoo iman doonaa rasuulka ilaahay baa u sheegay inuu dadka uu tegayaa horta ahlu kitaab ay yihiin khitaabka uu iyaga la khitaabayo marka wuxuu yeedhayana diinta uguba yeedhayana dee la mid maaha dadkii jaahiliinta ee carbeed ee dhagaxa caabudi jiray wixii lagula hadli jiray waayo waa dadka iyagu kitaab leh ee aqoon leh iyo waxyaalaho dee si gaara ayay dacwadoodu tahay marka wuxuu ihi rasuulka ilaahi udcuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha illah anii rasuululahi horta ugu yeedha inay qiraan ictiqaadiyaan oo dee inaan ilaahay uun mooyaane cid kale oo xaq lagu caabudaa aanay jirin wa anii rasuululahi ana rasuul ilaahay inaan ahay fa inhum iyagu adaacuu hadday adeecaan lidalik kolley riwaayaadka inoo dambeeya kutubta kalena dhacay halkan laka ayaa kuba so idaacuu laka lidalike bal waa wax inoo dambeeyaan leenahay hadday ar adeecaan oo macnuu waa maxay dee waa ictiqaadkii ay taa ictiqaadinayeen iyo rumayntaas ay kaa aqbalaan oo ay adeecaan lidaalika arrinkaas ay u hoggaansamaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa an allaha ilaahay iftarada inuu farad yeelay calayhim korkooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin waleylatin habeen iyo maalin kastaba shan salaadood oo waajibkua inay tukadaan ama faradku inay jirto taas u sheeg fa inhum adaacuu lidalik oo haddii dee aanay shahaadada marka horeba aqbalin umuurahan looguma yeedhayo waayo kamana ansaxaysa iyagina dee waxa weeyaan koladaani iimaankiiba laba iman wax kaloo loogu yeedho furuucdii ma jirto laakiin taa hadday kaa aqbalaan u sheeg fariido shan salaadood in lagu farad yeelay habeenkiiyo maalintiiba hadday iyadina aqbalaan tani waxay noqon ictiqaadkii wujuubka iyo camalfalkii weliba imtiaalkii lagu camalfalayay faaclimhum ogey waxaad ogeysiisaa ana allaha ilaahay iftarada inuu fard yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqo fii amwaalihim xoolahooda sadaqo inuu ku farad yeelay waa xoolaha ayl maxalushaahidku halkan weeye iftarada calayhim sadaqatan bal ya'murunaadii way ka sariixsan tahayoo ya'murunaadii dee amarku walow aan nidhi asalkiisu wujuub buu faa'iideynayaa kolkol daahirkiisa iyo saa uu asalka kuba yahay lagaba sarfiyo oo macno kale uu yeeshaa amarka way jiraan laakiin cibaad cibaaradani waa cibaaro sariixa markaasoo kaba sariixsantaa hore oo in ilaahay ku farad yeelay korkooda sekadii waa farad marka waa waajib waajib iyo faradna dee inagu ma kala farqayno waa isla mid sadaqatan fii amwaalihim taasoo tuukhadu la qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda xoolaha leh laga qaadiya akhniyada ah waa kay sekadu ku waajibaysay weeye waturaddu maaha dee taajir weyn inuu yahay waa kii sekada ay ku waajibaysayba halkan baabka sekada qani buu noqonaya kaa ay wax ka go-ayeen maalkiisa waturaddu loo celinaya calaa fuqaraa'ihim ee kolley waa asnaafta kuwa uguba badanba weeye asnaaftii kalena waa jirtaa ee qor-aanka naskiisa inoogaba timi fuqaradooda dib loogu celinayo taas buun bal xadiidku saan nidhi waa inoo soo noqnoqon doonaa kolley sharaxiisna iyo umuura waa dambeeyaan wax ka dhiman xadiidka halkan dee ikhtisaar ahaan uu sheekhu ugaba tegay laakiin uu inoo dhammayn doono marka dambe haddii aan la yidhaahno way jirtaaye dee horta arrinkii ugu weynaaye baabka waa sekadu inay farad tahay waajib tahay oonay wax ikhtiyaariya wax sunno ahayn ajri uu lagu helaya lagaba tegi karo waa faradkaasba dee ruuxii hadduu diido qabixinba waayo laga qaadaya qahri ahaan hadduu dee awood isbiduhu dee kuba dagaalamana lala dagaalamayo xataa dilkiisa taasi haba keento iyo dilkiisa laba dilee sadde axaadiista dambeba inooguba dambayso bal markaa waa farad arrinta kale ee jirta ana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuurihii marka la eego dacwada iyo dadka si loo gaadhsiinaya siay u kala mudnaayeen ay ugu kala ahamsanaayeen buu ugu sheegay inuu horta ku bilaabo oo wixii ugu ahamsanaa dee iimaan buu ahaa isaga asaas iyo asal wada ah acmaasha kaleo dhan haddaanu jirin wixii kale waxba kamaba jiraanba isagiibaa yeedhidii noqday marka loogu yeedhayo ruuxee loo bandhigay dabadeedna haddana bal salaadii halkaasoo bal waxa weeyaan waa dee tartiibtaas iyo si dacwadii lagu marka dad loo yeedhayo wax la gaadhsiinayo wax loo sheegayo albadaa'atu bilahami falaham kii u ahamsada horta in lagu bilaabo haddana saas oo kale bal taas ama umuuraha kale xadiidku way noo dambeeyaan maxalushaydkuna waa taan sheegnay xadaثna xafs bnu cumara qaala xadaثna shucbaة can ibni cuثmaan bni cabdillaahi bni mawhibin can muuse bni طalxata can abi ayuba radia allahu canhu in kollay sanadka ibnu cuhmaan iyo aabihii cuhmaanba waan arki doonaa insha allah intan dee imaka duruqda markuu inoo sheegayo in qolooyinka kalena waa dad aynu soo wada maray markaa wuxuu yihi abuu ayuub alansaari markaa halkan eeg ina cuhmaan baa layidhi maxaa loo ibhaamiyey waa kuma ina cuhmaankaasi dee matnigay inoogu soo socotaa markaasaanan bal wixii la yidhi iyo ibhaamkan waxa keenay iyana aan ogaan doonaa ana rajula nin baa qaala yidhi lilnabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ku yidhi akhbirnii waxaad iigu warantaa bicamalin camal yudkhilunii camal igelinaya aljannata jannadoo camal dee haddii aan la imaado jannada aan ku gelayo io sheeg ayaa ninku yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala maa lahu maa lahu waqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam arabun maa lahu qaala imanka halkan faacilkeedii nooguma sugna a'imadii kitaabka sharaxday barhkoodna ibnu badaal oo kale qaalada wuxuu ka dhigay faacilka inuu rasuulka ilaahay yahay oo bal matalan taas buu qaaladan dee imanka faacilkii uu kaba dhigay waa ibnu badaal oo kale laagoo markaas uu isaguna kaba cabiray ibnu badaal imanka dee maa lahu maa lahuna istifhaamtan waa istifhaam celcelintan lagu celceliyey maa lahuna waa ta'kiid un bal matalan markaasna arabun maa lahuna rasuulka ilaahay baale markii hore intuu rasuulka ilaahay istifhaamtaa laba yimi maa lahu ayuu haddana isagii dib isuguba noqduu jawaabtan laba yimoo lahu arab uu taa yidhi waa sa ibnu badaal yidhaaho laakiin riwaaya inoo dambayso imikaba inoo raacin doonaa mucallaqa matnigeeda ma dhammayn doono riwaayadanna bukhaari waa soo celin doonaa kitaabuladab iyadoo xadiidku mawsuul yahay oo riwaayadaa tacliiqa leh uu waslin doono sanadkeeda dhammayn doono waa mucalaqaadka oo meelo kale dee inta badan mucalaqaadkiisu meel aan kitaabka kaba mida unbuu xadiidkii uu markii hore tacliiqiyey waayo kun way ka badan yihin dee waxyaalaha mucalaqaadkee meel kitaabka kaba mid unbuu haddana sanadkii ku dhammeeya axaadiida intuu dee mucalaqnimo un ku wariyey aan mar dambe aanu isagoo dee mawsuulo sheegin boqol iyo lixdan kama badno kolley xaafid maxajarno dee jaanibkaas ee cinaayo aan cid kala siina waa siiyey marka markay noqoto fatxubaariye muqadimadiisa dee halkan sharaxana waa ishaaraya una waa ishaaraan sida shuraaxa kaleba u ishaaraan fatxubaarina muqadimadiisa waxaa ka mid a fasal uu waxyaalaha mucalaqaadka bal uu iyadoo dee aanu sanadkii kusoo naqlinayn laakiin ciddii waslisay hadduu kitaabka ay tahay iyo hadday cid kaleba tay uu sheegayo mucalaqaadkaasoo dhan uu ku taqliiqiyo ama uu ku xidho sanadkoodii uu ku taam yeelo kitaab aad iyo aada u muhiimana waa leeyahay oo lagu magacaabo taqliiqu tacliiq oo dee macaa marka la eego taxqiiqi diraasadii ka horreysay iyo faarisii iyo shan mujalad baabu gaadhay waxaan filaya inay risaalo laguba qaadanayay oo dee markaa si fiicanna loogaba shaqeeyay oo taqliiqu tacliiqna ay tahay mucalaqaadkan bukhaari oo dhan ayuu laakiin dee kitaabkaas mid kasta sanadkiibuu dhammaynayaa isagoo dee sanadkiiba kaxaynaya ayuu dhammaynayaa ee kitaabkaasna waa jiraaye bal waxaan leenahay markaa waxaan arki doonaa mucallaqaas dambe ayaa waxay nooguba sugan halkaa dambe dhacday qaala alqowmu maa lahu maa lahu oo qowm uu faacilkii inoo yahay markaa rasuulkii maaha qowmkii baa yidhi waayo ninkii waa yimi waa nin malaa caraabi ah waa socdoo rasuulkii ilaahay buu tan kuba yidhi markaasaa markuu taa yidhi ayay dadki yidhaaheen maa lahu maa lahu maxaa u sugnaaday maxaa u sugnaaday takraarku waa taakeedkaasun waxa u sugan ee uu doonayaa muxuu yahay wa qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam markaa rasuulkii ilaahay baa yidhi arabun maa lahu maadan arab la socota kolley waa zaa'ida iska ta'kiid ahaan baaba loo siyaadiyey arabna macaanideeda waxaa ka mida xaajada ayaa arab xaajada kaba mid ah oo markaa macnuu uu noqdo arabun xaajo macnaa waa xaaja maana waa taan leyna waaba zaaido waa xaajatun maa weeye ayaa lahu isagoo sugnaado dee waa nin xaajo leh xaajo muhiima ninkaa hadalkaa ama taa warsanaya leh camal aan jannada ku gala ii sheeg oo kale xaajo aada iyo aada u weyn oo muhima ayuu leeyahay oo rasuulka ilaah yidhi marka ay saxaabadu ama qowmka ay yidhaaheen maa lahu maa lahu ee waxaan qaaladana aan leenahay halkaa dambe kitaabuladabi nooguba dambaysa ee kitaabka kaba mid ee qaala alqowmu ayaa inoo caddaysay faacilku cidda ay tahay arabun maa lahuna ay lahu arabun weeye lahu xaaja muhima xaajo weyn oo muhim uu leeyahay maadna iska zaa'id bay noqone arabun maa lahu ay lahu xaajatun maa marka rasuulka ilaahi waa u jawaabaya wuxuu yihi tacbudullaahi ilaahay baad caabudaysaa walaa tushriku bihi shay-an waxba uma shariig yeelaysid oo rabbi waxba uma shariig yeelaysid wa tuqiimu salaata salaadiina waad oogaysaa wa tu'ti zakaata maxalu shaahidku kitaab zakaad baan ku jirnaa zakadana waad bixin wa tasilu waad xidhiidhina arraxima macnaha umuuraha haddaad la timaado jannaad gelaysaa ilaahood caabudood waxay doorta keligii oonad u shariig yeelin salaadii ood oogto adigoo dee sideedii u dhammaynayo u taam yeeli sakadii oo aada bixiso dee waa qadarkii la waajibiyey iyo ciddii la siinayey waayo ruuxu hadduu yidhaha sakadii waan bixiyey laakiin asnaaftii aanu siinoo siduu doono ugu tasarufo sake uu bixiyey ma jirto bixinta waxay noqonaysaa waa qadarkiisaga ku waajibay ee maalkiisa ku waajibay inuu bixiyo halkii layidhi dhigana uu dhigo dee haddii ciddii bal maalan taas saa sucaadii iyo taas iyo uu dhiibana xilkii uu kaba orod dhacaya isagu si kastaa loogu tasarufo isaga waajibkii waa kaba dhacay ee bal sakadood bixiso iyo qaraabadood xidhiidhiso bal xadiidkan waxaan leenahay oo axaadiidani baabu wujuubi zakaat sakada waajibaadkeedii ya'murunaa daa waataan nidhi dee amarka asalkiisu wujuubiyo xadiidka wujuub buu inoo faa'iideeyey kii ku xigay ibnu cabaasna an allaha iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim isagu waaba cibaaradaa saxiixa kan imika saddexaad ee xadiidkan imika uu inoo warinayo saxaabigii jaliilka ahaa abuu ayuub alansaari ayaana isagana waa kanoo inay waajibtay usoo qaaday laakiin halkan culimmada waxay leeyihiinba eynay sakadii baad bixin unbaa kuba sugan sakadiina inaad bixiso camalkaasna aada janno ku gelayso cibaaradani inay waajibnimo iyo faradnimo laga qaato yar dalaaladeedu sida kuwa hore uma cadda oo qumud baa kuba sugan bal jawaabaha iyow kuba jawaabeen waxaa kaba mid ah isagu wuxuu ninkani weydiinaya camal janno uu kuba galo dee taasna waxay keenaysaa kol jawaabtii shay sunno ah inaan loogu jawaabine dee iyadoo waxa weeyaan faraa-idii meeshii ay jirto horta wixii faradkayd iyo wixii waajibkaydii loo sheego inay iyadoo farad dayaco yahay sunnana meel laguma gelayo waxba oo markaa waxaa lagu xambaaraya sakadii waajibka ahayd bal waxaa kaloo aqwaasha kaba mida sakadu marka la eego qur-aanka waa qariinatu salaa wa aqiimu salaata waatu zakaata wayuqiimuuna salaata wayuutuuna zakaatiya bal waa taa qur-aanka aada iyo aada uguma soo noqdata axaadiidana waa qariinu salaa bal maalan markaa taas wey dee kol haddii maanta dikrigii labadoodii lagu wada xidhiidhiyey amaradaasna ay jireen salaada qariinadeedii ay ahayd sheegidan iyo xidhiidhintan salaadii lala xidhiidya waxay tilmaamaysaa inaan sakadan tadawuc iyo wax looga jeedin waajib loogama jeedo bal waxa weeye aqwaashu kolley waaba dhowr bal mid kaleon haddaan kaba soo qaado meye acmaashan ayaa waxaa laga dhigay kuwii janno lagu gelayo haddaan camalkaa lalaba iman dee jannadii lama gelayo weeye marka acmaashii dee arinta ay noqotay janno gelitaankeed ay kuba xidhnayd maxaa jumladeedii ka mida adaa-u zakaa halkaa maxaa ka laasimaya ruuxii aan sakadii la iman janno inaanu gelahayn dee ruuxii aan janno gelina naar buu gelayaayo taasi markaa maxay keenaysaa waxaa naar lagu galay waxaa jannadii hor joogsaday inay waajib tahay oo bal maalan qowl kalena wuu jiraan iskaba dhaafae bal waa dalaalada imaka halkan watu'ti zakaata watasali raxm qaraabadana waad xidhiidhin baa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taan yidhi oo qaraabadiina inuu xidhiidhiyo macnahana dee qaraabada xidhiidhinteedu imaam nawowi baa wuxuu yidhaha halkan uu kuba fasira waa ruuxu aqaaribtiisii inuu u samafalo dadkii dawe wixii kolba sahlan ee fududaadee calaa xasbi xaalih iyo calaa xasbi xaalih infaaqi wuxuu noqonayaa siladii salaamtii iyo kawarhayntii ziyaaradii iyo booqashadii bal umuurahaasi waxaabay dee siladii bay noqonayaan waa calaa xasabi xaalih wa xaalihim oo kale khisaasha khayrku waabay badnayd bal kuwa waajibkaa markan eegno dee waa taa barhkoodba iyagaba waajibkii qayb baa maqan ee waxaan leeyihin halkan waxaa gaar ahaan siladii raximka loo xusay oo khisaashii kale khayrka loogaba soo saaray waxaaba dhici karta waana say rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuba fasiraan iyadoo su-aal keliya la weydiiyey sian kitaabuliimaan iyo kuba soo maray in jawaabihiisu ay kala duwan yihiin oo su-aal keliya la weydiiyo haddana jawaab buu ku jawaabay jawaab ka duwan unbuu su-aashaa kaga jawaabay jawaab ka duwan unbuu kaba jawaabo waa umuurahay taa kaba dhigeen ikhtilaafkaase waxaaba dhici karta ninkan saa'ilka ahaa dee nin raximkiisa xaggaa fudaydsan jirayba inuu yahayoo isaga wax muhima ay u ahayd in tan laguma baraarujiyo tan laguma baraarujiyo oo bal maalan acmaasha qaarkood oo ruuxii ama cilmigeedii kaba maqan yaho nu islahaynba fadligaasay leeyihin ama isagu uu muqasir uu kuba iyo kuba gaboodfalayaba oo kale oo gaar ahaan loogu booriyo ruuxii oo bal maalan looguma khaas yeelo bixasabi xaali lmukhaadab waaba umuuro dee rasuulka ilaahina ikhtilaaf awjuubadiisii laguma fasiray halkana waxyaalaha ay yidhaaheen waaba umuurtan gaar ahaan looguma xusay tasilu raxim umuurahaasaba kaba mid ah wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa qaala bahsun bahsi kolley in badan baan soo aragnay ina asad halkana waa mucallaq waa tan laakiin aan leenahay dib buu sanadka u dhammayn doonaa kitaabuladab buu ku dhammayn doonaa waana riwaayadan ka soo qaadnay waayo halkan matigeediiba muu dhammayn riwaayadan ka soo qaadaynay waayo xadiidkan hore inoo laba mid tahaye in halkaa qaala alqowmu maa lahu maa lahu tay kuba timi weeye muxuu yihi xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa moxamed ibnu cuhmaana wa abuhu cuhmaan ibnu cabdillaahi anahumaa samica muusa bna dalxata can abi ayuuba can اnabiyi sala اllahu calayh wasalam bihada xadiidkaas xagga mucalaqiyo wixii kuba tacalluqsan dee waata aan sheegnay ama riwaayada waxaan halkaa kaba faa'iidaysan doonay imaka aan halkan faa'iidada aan kuba sheegnay laakiin markii hore maxaynu soo aragnay xafs bnu cumar muxuu yidhi xadaanaa shucbatu can ibni cuhmaan ibni cabdillaahi bni mawhibin can muusa halkana maxaa inooguba sugan shucbun baa bahsi ka warinayaaye xadaanaa moxamed ibnu cuhmaan wa abuhu cuhmaan ibni cabdillaahi mid weeyaane halkii ninkii ibni cabdillaahi laynaba yidhi ibni cuhmaan magaciisu waa inoogu sugan yaho waa moxamed maxaa kaloo la jira maxamed iyo aabbihii cumaanba shucbe inuu xadiidka ka wada maqlay labadoodna way siman yihiin hadda maaha inuu muxamed ka warinayo aabbihii ee muxamed iyo cumaanba way siman yihiin maanta xadiidka riwaayadiisa shucbana waa ka wada maqlay iyaguna muuse bnu dalxa way ka wada maqleen taas waa inay noo soo korodhe laakiin hadal baa ka daba yimi waa kanoo bukhaari muxuu yihi qaala abuu cabdilaahi waa sheekhii kitaabka lahaa akhsha waxaan ka cabsanayaa an yakuuna muxamedun muxamedba magacowgiisani hayra maxfuudin inaanu maxfuud ahayn wainamaa huwa camrun ninka xadiidka warinaya inuu camar yahay inuu muxamed ahayn camarna waa walaalkii muxamedba bal markaa waxa ay tahay meeshu xadiidkan dee kolley shucba waa lala wadaagsaday yaxya alqadaan iyo qolooyin kale markii la wadaagsadeenna camr ibnu cumaan bay camr ibnu cumaan bay yidhaaheen maxamed may odhan qolooyinkii kale la wadaagsadeen shucba markaa markay noqotona raggii xudaaqdii khaasatan idqaanka badnaa ee asxaabtiisu iyagoo arinkan jira ee waxyaalaha khilaafka jira daryansan ayay kolkol ibhaaminayeenbo ibnu cumaanay kaba cabirayaan waa sheekhoodna kole waxa taa ma odhan dee maxamed baabuu yidhi iyagaa xudaaqu asxaabi shucba iyadoo dadka loo shucbo xadiidka la wadaagsaday ay yidhaaheen camr ibnu cumaan ayay iyagu halkan barhkood saa dee xabsi iyo qolooyin kale ibnu cumaan ay kaba cabireen markaa bukhaarisan uu leeyaho uu raajax yeelayo magacu inuu camri yahay inuu muxamed ahayn waxaan ujeedaa muslimna kole xadiidkana waa wariyay kitaab uu leeyaho shuyuukhu shucba shucbo sheekhyadiisa uu kagaba hadlo isaguna tan buu ku raajax yeelaa inuu camar yahay waa qolooyin kalena say idhahaano bal markaa waxay leeyihiin waana arin qariibahe shucbo imaamkaa dee xifdiga badnaa ayaa sheekhiisa magaciisii khada iyo waham kaba dhacay sheekha xadiidka uu ka warinayaa waa camr saasaaba xaafid ibnu xajar markuu isaga qabanayo camr ibnu cumaan markuu tarjameeyo yidhaaho wasamaahu shucbatu muxamadan markuu soo dhigto orto waa nin hiqa ah oo reer kuufa oo saadise ah aabihii uu ka weynyo aabihii waa taabici markaa taabiciintii dabaqadii zuhri iyo labadooduba waa laba ninoo hiqa ah labaduba bukhaari iyo muslimba riwaayay ku wada leeyihiin horta labadan isdhalay way ku wada leeyihiin waanay kala horeeyaanoo dee isku dabaqo maaha ee wuxuu kaba cabiraa shucba inuu kaba caba ku magacaabay maxamedo ee koleyna waham inkastaba ruux xifdigii soo badnaadee khada cidi kama badbaadaysa iyo sahwi walow de ay qariibta in la yidhaho magaca sheekhiisuu qaldamayo laakiin ninkan kale walaalaayihinna waa jira ninkan kale walaalaayihinoo maha taasoo kolkolba idhahno xagga asmaada dee waabay dhici karta inay waxyaala kaba dhacaan oo waxyaalaha qariibka ee lasoo naqliya waxaa ka mida khaalid ibnu calqama nin laydhaah warinaya xadiidkii musnadka imaam axmed musafadka iyo waxyaalahaba inoo soo socday horan aanu soo marray caawana casharka kuba sugan ayaa khaalid ibnu calqama ayuu haayo shucba markuu warinaya malik ibnu curfuda ayuu yihi malik ibnu curfuda ayuu yihi markaasaa imaam axmed iyo ay leeyihin may ninkuu khaalid ibnu calqamo weeyaane shucba wahamku ka dhacayo malik ibnu curfuda waana sheekhiisii haddawaa sheekhiisii ayaa laleeyahy meye sheekhiisa magaciisa ayuu waham kaba dhacay markaa layabala su dee suyudiba alfiyadiisa wathalitun markuu tasxiifka qaybihiisuu tirinayo wathalitun mithlu khaalid ibni calqama waxaa shucbatu qaala malik ibnu curfuda shucba wuxuu yidhi ninka malik ibnu curfuda yidhi waana sheekhiisii haddamaha nin hore waa sheekhiisiibaa lagu haystaa kolkol imaam malikba malaa laba ninoo walaalaa cumar iyo camr oo dadka ay kuba khilaafsanaayeen waa jiraayo isaguna taa uu dareensanaa labada ku yahay bal adigu wuxuu imaamkii bukhaari muslimna waa la mid qolooyin kalena waa la mid ee qolooyin yardee waa daaraqun iyo qolooyin yar daafaco tan oo tan iskaba raajax yeelaana way jiraane waxay raajax yeelayaan ninkan ina cumaanee maanta xadiidka warinaya inuu camar yahay inuu muxamed ahayn muxamedna haba jiro ee uu shucba kuba magacaabay maxamed saas daraaddeed baa asxaabtiisii ama xertiisii raggii xudaaqda ah siay kaba cabireen ay barhkood ogaan u ibaami jireen oo shucba imaka muu odhan can ibni cumaana muu odhan xabs hataa ka cabiraya xabs waa arrintan jirta daraaddeed oy tan uba ibhaaminayeen xadiidkana waa xadiidkaan soo maray xadaanii moxamed ibnu cabdiraxiim waa saaciqo xaafidkii la odhanaye qaala xadaana cafaan ibnu muslimin qaala xadaana wahayba can yaxya bni saciid ibni xayaana can abi zurcata can abi hurayrata radia allahu canhu intaba taraajimta raggan waynu soo wada maray yaxya ibnu saciid ibnu xayaan abu zurcana ee waa nin jariir ibnu cabdilaahi baa u awoowo saynu horaba dee kitaabka bilowgiisiiba ugu soo aragnay wuxuu yihi abu hurayra ana caraabiya nin reer miya ataa yimi annabiya sala allahu calayhi wasalam kolley waqtiyadii mala xajkii baabay ahayd xajatulwadaac faqaala wuxuu yidhi dullanii itus calaa camalin camal itus idaa camiltuu haddaan sameeyo camalkaa dakhaltu ljannata jannada aan gelayo oo bal waxaad itustaa camal haddii anigu aan sameeyo aan jannada ku gelayo qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu uhi tacbud ullahi ilaahay baad caabudi oo laa tushriku bi shay waxba uguma shariig yeelaysid watuqiimu salaata almaktuubata salaada faradkaana waad oogi watu-addi zakaata almafruudata almaktuuba iyo almafruuda labadiiba waa isla mid ee dee waxa weeyaanuun labadii qeyd baa si lafdi keliya aan loogu celcelin balla markaa waa tafanunun baan odhanaynaa waa tafanunun lafti keliya si aan loogu celcelin baa labadii qeyd la kala duwan midna almaktuuba laga cabiray midna almafruuda lagaba cabiray dee kolleyna labadooduba waxay ixtiraas ka noqonayaan sunnayaashii dee mid kastaaba sunnay leedahay tadna sadaqadii bay leedahay dee aan tadawuc ahayn tadna salaadii sunno ahayn wa tasuumu rabadaan rabadaanna waad soomi kolley xajkii imika halkan lama sheegin waana taan leynay waqti xaj baabay ahaydba waxaaba dhici kartay dee inuu raawigi adigu intuu laba sheegay uu ikhtisaarsada iyo iyo dee markaa xaj baaba la jooga isaga camalkiisii waaba lagu dhex jiray qaala wuxuu uhi ninkii waladii nafsii biyadii ilaah baan ku dhaartay naftay naftayda ay gacantiisa ku sugan tahaye la asiidu calaa hadaa intaa waxba kuma darayo waxaan ku siyaadinayaa intaa ma jirto taas buu yidhi falamaa wallaa markuu jeestay ninkii ayuu qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay yidhi masarahu ninka jecel ay farax gelinayso an yandura inuu eegu arko ilaa rajuli nin min ahliljannati ahlujanno ka mida falyandur ilaa hada ninkan ha eego haddayo macnaa ninka maanta jecel ay farax gelinaysa ruux ahlujanno oo adduunyada jooga haddana inuu arko ninkan baa ahlujanno ah ha arko ha eego taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal kolley mala axaadiid ku yar dhowna horeynuu soo marray dee xadiidka dalxaba dee horeyna waxbaynu ugaba soo aragnay ama aynuu soo maray me xadiid dalxa baan u leeyahy maaha xadiidkan imika abu ayuubba halkan ah laa asiidu calaa hada muslim oo xadiidkan wariyey oo cafaan kan aan hayno imika sanadkaba inoogu sugan dariiqiisa kuba wariyey cafaan kuba wariyey waxaa laba socotay oo xadiidkiisa kuba sugnaa laa asiidu calaa hada shay-an abadan walaa aquusu min wey anigu kan waxba kuma darayo waxna kama dhimayo xadiidka inta kale taasba weeye xaggan rasuulka ilaahay uu yihi bal ninkan ninkii doonaya ruuxi ahlujannaha inuu arko kan haba arkana dee wuxuunbaa kuwa xambaaran yahay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in loo kashfiyey oo dee bal maalan inuu ruuxani taa ilaalinayo laasimayo oonu kaba tegahaynoo saa uu daa'imayo oo bal maalan taas saasuu kuba warramay ama se dee kalaam kasta xadiid kale aan kaba qaadanayno kalaamka taqdiir baaba jiro ee waxa weeye in daawama calaa haada weeye ama calaa ficli aladii umira bih hadduu daa'imo waxaa la amray saasuu noqonayaayo waayo xadiidka abu ayuub oo dee cinda muslim waa xadiidka hore abu ayuub oo muslim isagu uu wariyey ayaa waxaa kuba sugnaa in tamasaka bimaa umira bihi dakhala aljanna hadduu ruuxu haysku dhego ninkani waxaa la amray oo saa uu sheegaya kaba dhabeeyo jannuu gelayaaba bal markaa in kolley xadiidka horta dee ninkani waa ninkaas acraabigaabuu ahaa waajibaadkiina hadduu ruuxu ilaaliyo waajibaadka hagaagugaba soo baxo dee waa ku badbaadaya iyaya taasoo waa intii waajibkaysii bal xaaraamtii iyo waxyaalahaasna iskaba ilaaliyo bal maalan xadiidkanna marka la eego dee waxaaba laga qaadan karaa inay waajibaadunbaabay ahaydee tarku tadawucaad jawaaskeeda haddii bal sunnayaasha lagaba tago dee kolley waaba tan in ruuxii ajri inuu kaba helo mooyaane ciqaabi xaggoodii imanba taa jawaaskeed baa lagaba qaadan karaa laakiin haddana culimmadu waxay dhahaan oo kale ruux hadduu daa'imuu ka caado yeesho inuu sunantii guud ahaan kaba tago taasi nuqsaan bay xaggii diintiisii kuba noqonaysaayo haddii uu fudaydsi uu fudaydsanayo uu iskaba jeedsanayo wuxuu gaba tegaya ay tahayna dee jaanibkaas waaba tan ay dhahaan shahaadadiisana waaba la celinaya barhkood dee fisqa xaddii ay gaadhsiiyaanba waayo n de saxaabadii iyo dadkaa fiicfiicnaana hadalkoodu iyaga arrinkoodu may kala socnayn kanaa waajib iyo kanaa sunno ah ee mid kasta waxay ku dadaalayeen ajrigeed iyo thawaabkeedii inay helaan ama fuqahadu tafriqadoodan bal dee waa waxyaalihii kaba ratimaye ama icaade ahaa ama ciqaabta kaba dhalanaysay si ay u kala farqiyaan bay tan uba baahdeen bal waxaa arrintu ay tahay uun horta markan hore ruuxii kol hadduu waqtigaasba soo islaama yahay reermiyi yahay oo n bal maalan taas bal wixii waajibkaa ee laga maarmaankaa in looba sheego hadhow markuu taa macaansado isagaaba dee kolley qalbigiisi iyo dee sharaa'icdii islaamkiina bal maalan uu fahmo wixii tadawucaya waxaa waa laba iman doonaaye laakiin ruux hadduu wixii la amray uu horta hagaagu ilaaliyo waa wixii ilaahay ku farad yeelay waana waxa ilaahay uguba jecelyahay addoonku wuxuu uguba dhowaado marka hore taas uguba jecelyahay dee ruuxii badbaada way u sugnaanaysaayo markaa tan bay ahayd amaa iyada markaas ruuxii ma weligiisaasuu kuba jiray kolley waxaa dee waa bilowgii taasi markii dambe waxaa la arkaa inuu badsaday wixii kale khayrka ahaa ee uu laba imanayaba xadaثna msdd can yaxya can abi xayaana qaala akhbaranii abu zurcata can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm bihada waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay uun sanadkiisna waa mawsuule mucalaq halkan maaha yaxyaha labaadna waa yaxya alqaطaan weeye abi xayaankana nin kale maahae waa ninka yaxya ibnu saciid ibnu xayaan ee wahayb ka warinaya markii dhoweyd ayaa maanta yaxya alqadaan kaba warinaya isaga kunyadiisu abu xayaan tahay magaciisuna waa yaxya ibnu saciid ibnu xayaan taasba wey arrinta kale soo korodhayna markaa hore muxuu yihi can abi zurcata can abi hurayrata taas bay hado isagu horta can yaxya can abi zurcata eeda imaka halkii akhbaranii baa timi oo dee inuu ka maqlay ah yaad samaaci caddaynayso muxuu yihi akhbaranii abu zurcata halkii ay can abi zurcata riwaayadii hore ka ahayd laakiin arrinka jira halkan can abi hurayrata kumaba sugnoo riwaayada markay noqoto yaxya alqadaan mursal bay noqonaysaa laakiin tii mawsuulka ahayd ee waa taa hore iyada inooguma sugan halkan dee daahirku imaka abu zurca ni waa taabici abu hurayru kaba warinaya abu hurayrana waa xadfan yahay markaas ama abiyahaba kaba awowgiyaha kaba wariye bal markaa waxa ay tahay un riwaayadani waa mursal ee inahaasaa ina laakiin noo soo kordhay akhbaraniidaas xadiidkiida mawsuulkaana waa kaan kaba soo baxnay xadaثna xajaaj qaala xadaثna xamaad bnu zayd qaala xadaثna abu jamrata qaala samictu bna cabaasi radia allahu canhuma yaquulu waa xadiid hore aynu kitaab liimaan ugu soo maray isagoo waliba yar celceliyo malaa halkaa hore xajaajkanna waa ina minhaal weeye abujamrana dee horeynu usoo maray usoo de halkaa aynu kuba soo marmaray nasr bnu cumra qaala wuxuu ihi marka abu jamra samictu bna cabaasin radia allahu canhuma ayaan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo qadima waxaa yimi wafdu cabdilqays reer cabdilqays wafdigoodii baa yimi cala nabiyi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen faqaalo waxay yidhaaheen macnaa iyagoo islaamay dagaalkumay soo islaamin lamaba gaadhayn markaasoo ciidamadii muslimiintu halkaa mabay gaadhayn ay deganaayeenoo dee waa gobolkan alaxsaa la yidhaha mandiqadan asharqiya ee sacuudiga taas baa degaankoodu ah meeshii baxrayn waqtigaa laguba idlaaqi jiree la odhan jiray dhulka ka sokeeyo o dhan ee najdigaas reer mudarkii deganaa markaa weli gaalay ahaayeenba ooma islaamine waqtigan ay soo dhex mari kareen waxayd bil xurmale oo bilihii dee ay carabiba isdhex mari jirtay rajab iyo dee bilahan kale xajka dee dulxijo iyo dulqacda iyo muxaram iyo bilahaas ayaabay ahayd oo waxaa la arkaa rajab oo reerkan ay iyaga ka sokeeyey ay aad u weynayn jireen oo rajabu mudar baaba la odhan jire waqtiyadaasay soo dhex mareen oo dee hagaag laysu dhex mari jiray markaasaa maxay yidhahen yaa rasuul allahi ina anagu hada alxaya ay ahusu hada alxaya weeye waxaan dee uan ama acni hada alxayaba waxaan khaas yeelayaan ujeedaaba reerkan min rabiicata rabiica waa markaan nasbina weeye ina hada alxaya qad xaalat waxa kala hor manciday kala xijaabtay weeye baynna wa baynaka kufaaru mudara iyagu waxay ahaayeen rabiicay ahaayeen rabiica iyo mudarna waa walaalo bal waxa weeyaan haddaba anagu waxaan nahay reerkan cabdulqays laba idhaahay oo rabiicanu ka midnahay degaanka iyaguna waa fog yahay waxaana inoo dhaxeeya oo ina kala xidhay ina kala manciday oo dee si aan dee markaa reer mudar gaaladoodii waa dadkii najdi degi jiray walasnaa manihinna nakhlusu ilayka kuwa ku soo gaadhaya ay nasilu ilayka ilaa fi shaari lxaraami bishaa xurmada le mooye kolley jinsi baa loogaba jeedaa dee rajabna way iman karayeen hadday bishu kuba filaato sii socod iyo soo socod bilahan kale saddexdaana marka aan nasii dhicin khaasatan dee nasii una muxaram iyo meelahaasu kuma dhici jiray waqtiga ay xaj ka noqonayaanbay ama markaa tii ku xigtay ay dibdhigayeen ama dayn jireene bal markaa iyagu waa saddex bilooda isku xigto dee waqti dheer laba haysto dee waa kuwa imanayeyba makay imanayey famurna naamar bishayin shay naamar naakhuduu canka aan kaa qaadano wanadcuu ilayhi aanu ugu yeedhno man waraana dadkaanu kaba nime reeraha yagii ahaa qaala wuxuu ihi amurukum biarbacin afar baan idin amrayaa waanhaakum can arbacin afarna waan idin diidayaani kaba nahayaya aliimaani billaahi wa shahaadati an laa ilaaha ila allah kale riwaayada inoo dambaysa wowda way kaba maqan tahay taas baana dee raajaxa iimaankii baaba macnihiisu yahay dee shahaadati an laa ilaaha illa hu ana muxamadan rasuullah taas baa iimaankii noqonaya ee wowdan imanka halkan cadaf ma keenayso laydhaa waa muqaayiro iimaanki iyo shahaadadii way kala duwan yihin waayo riwaayada inoogu dambaysaba ee dee ruwaad kale ee xadiidka inoo warinayaanba lafdigowdu way maqan tahay waa mid wacaqada biyadii hakadaaba gacantiisibuu sad u laabay ama dee waa kowgu u tirinaya waa xabadii markuu tiriyey oo kale gacantiisibuu saa u guntayba ama u laabayba oo waxa weeya waa afartiibuu u tirinaya waiqaamu salaati iyo salaada oogitaankeedii wa itaay zakaat maxalu shaahidku halkan weeye afartii u amrayay dee amarkiina waa wujuub oo dee waa sakadiina markaa inay bixiyaan iyo wa an tu-adduu ina gudataan khumusa maa hanimtum haddaad gaalo la dagaalantaan dee jihaadkuna waqtigaa waa jidaysnaaye oo waxa weeyaan wixii aa hesheen ee xoolee dagaalka a kuba hesheen marka shan meelood loo qaybiyo meel ahaan waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu aayaddaa ciddii laguba xusay baa lehe taas inaa bixisaan oo iska dhigtaan dee waxaa kale arbacatu khamaaska dadkii dagaal ku jira qaadanaya wa anhaakum waxaan idinka nahayaya can idubaay waa ubooyinkii iyo taa walxantami xantamkuna waa jalxadihii ama nooc jiraartaa kaba mida wanaqiiri waa weelkii qoriga ka samaysnaa haamihii iyo wixii dee adigu qori lagaba samaynayay iyo walmusafati waa waxay deesan ama qaarna way halkan muqayarna way kuba timi waa nooc sifti lama odhanayo dee ay wax ku rinjiyeyn jireen ama ku dalayn jireen oo kale wixii la mariyey kale umuurahan sharaxoodaanu soo maray weelka naftooda maaha weelka naftiisa maaha wixii uu kaba nahayaya waa alintibaad fi dubaa wa anhaakum can idubaai waa can ilintibaadi fi dubaa inaa wax ku nabiidsataan adubaa dubaana dee waxaana dubada oo kale waa ubooyinkiiy waxaan lagaba samaysanya waxa dee dubada laba idhaa dee macruufkaa markaa u ingegana weelkaaba noqda taas oo macno waxa weeyaan dee waa waxan uu adag yahay hawo gelisaa afka marka loo xidho ma jirto iyaguna waxay dee waqtigaas la isticmaalaya waxa nebiid lagu magacaabayo oo ahaa timirtoodan ama zabiibkoodii intay waxoogaa kaba soo qaadaan ayay biyo ku radin jireen biyaha ay ku radiyaan way milmayaan biyihiina markay adag yihiin oo kale xataa zabiib dee samsamkaaba saas axyaadii markaa cabaas iyo siqaayadii ay lahaayeen iyadiyabaa lagu dari jiray si dadka loogu macaaneeyo oo markaa wixii markay timirtiiy wixii ku milanto milanto milanto adaygiina biyuu kaba ba-ayay wax macaanna way noqonayaen waa casiirkii oo kaley noqonaysay haddaba laakiin maalin iyo laba hadday joogto dhibaata may jirine haddii weelkii lagu daayo muddo markay waxaasi kuba jirto saddex shay wax ka badan ay gaadho way khamiiri jireenoo wixii uu kari jiray marka wuxuu isu rogi jirayba wax dee lagu sakhraamuu noqonayay marka weelka caynkanna waxay ahayd waa weel aan inta badan hawa ma gelisowa dhammaan haddaan eegno dee dubadii ubooyinkii haddaan eegno jalxadihii haddii la eego haantii iyo wixii weelkii qoriga laga sameeyey kol haddii daboolka loo adkeeyo lamay mid ahayn qarbadada oo kale oo meelahan dee kolley timu ay kuba yaalaan jidhku kolley masaan baa jirta oo kale waxyaale ama hawiya waxyaale ay gelgeli karaan ama ay kaba soo bixi karaan oo ay dibdhici karto ay raagi karto waqtigu wixii iskuba bedelaya marka iyagu hore isu bedeli jireen ruuxna isagoon ogeynba wixii inay isbedeleen baaba dhici karta inuu isidhaha dee isaga cab waxaa casiir ahaantaha ama nebid ahaanta uun caqligiisuba kuba tegayay marka taasbu u diiday waayo markay weydiiyeen muxuu ku yidhiba in rasuulka ilaahay alasqiya waa sibraaradii iyo qarbadadii iyo waxyaalaha inay wax ku nabiidsadaan buu iyagii u baneeyey sababtuna waxay ahaydba kuwaas horta mid weeyaane sa kuwan la mid maaha dee waxa weeye ama qori ka samaysan ama dhoobada ka samaysan ee wax gelayaaba aanay jirin lamay mid ahayn marka way dib dhici jirtay jaanib kalena way jirto iyaga asqiyada haddii wuxuu ay khamiiraan bal way qarxin jirtay way dilaacan jirtay waayo waxaa samaysmaya bukhaari iyo hawa samaynaqas baa samaysmayey marka haddii aan afkiiyo waxa aanay goynba isaga way dilaacin jirtaybo markaa waa la garanayay dee wixii oo kan markaa uu karo wixii kan laakiin lama garanayo taasuu baneeyey laakiin calaa kulli xaalin taasi markii dambe markii hore ay ahayde saxiixa muslim siday nooguba sugan rasuulka ilaahay muxuu yidhuun wax muskira iska ilaaliya macnaa weelkii waaba la nasakhay weel kasta way iskaba banaantahe laakiin ruuxu inuu iskaba ilaaliyo wax caqligii bedelaya oo doorinaya waayo kol hadduu wixii caqligii dooriyo asalkiisu marka horeba waxaa biyaha caadiya macaanaadayba haba ahaadee marka dambe khamru isuba rogaya kolley de wuu dheerayn doonaayo kitaab dhan ba markaa ashriba ayay umuurahaasi ku wada iman doonaan taase laakiin halkan waa si loo fahma uun waxaan bal maxaa iyadan horena usoo maray walmusafadna mal adee geedkan marka la mariyo kolley kuleel siyaada aya inuu hore wixii u khamiiriyo ayuu keenayay ziftiga waxaa la mariyey wa qaala sulaymaan markaa maxalushaahidku muxuu yahay bal afartii aan eegnay afartii maxaa ku jiray uu amray waiitaai zakaa intaasaa ku jirtay waa wujuubku xadiidka maxalushaahidku intaa weeye waqaala sulaymaanu wa abunucmaani can xamaadin aliimaani billahi shahaadati an laa ilaha ila allah halkana maxay tahay sulaymaan ibnu xarbinna waa sheekhiisii abunucmaanna waa sheekhiisii waa maxamed ibnu fadli saduusi caarim ninkii laba odhanayay labadoodna xamaad ibnu zayd bay kaba wariyeen se xajaaj ibnu min halka iminkaan kaba soo baxnay xadiidkiisana uu xamaad ugaba wariyey marka haddii riwaayadii xamaad ay ahayd aliimaani billaahi washahaadati oo halkaa wowda caadifadii ay jirtay iyaga wowdu may jirin markaa bedel bay kabata waa tafsiir bay utahay iimaankii baa tan noqonaya weeye aliimaani billaahi waa shahaadati an laa ilaaha illa llahoo waana riwaayadan maka macnahu tanuu ku salaysan yahay xadaثna abulyamaan اlxakm bnu naafici qaala ahbarana shucayb bn abi xamsata can الzuhriyi qaala xadaثna cubaydullahi bn cabdillahi bni cutbata bni mascuudin ana aba hurayrata radia allahu canhu qaala rijaashan dhammaanba waan soo wada aragnay in xakam ibnu naafic kol in badan abulyamaan buu kaba cabiraa ku da-istaayo xakam ma dhigto waa kan kunyadiiyo magaciiba isu keen raaciyey wuxuu ihi abu hurayra lama tuwufiya markii uu wafaaday rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wa kaana abuu bakrin abu bakarna dee uu khaliifo noqday kanadu maanta waa taamo oo waxa weeyaan haddii dee aynu naaqiso kaba dhigno wa kaana abuu bakrin khaliifatan taas baabay ahaan layde laakiin imaka halkan dee wakaanadii taamay inoo tahayba oo macnaha uwujid waxasal ama dee abubakar uu noqday ka isagu amiirkii muminiinta iyo khaliifadii rasuulkii ilaahay wa kafara uu gaaloobay man kafara ciddii gaalowday min alcarabi carab kaba mid ahayd ay gaalowday oo ciddii gaalowday ee carab ka midayd ay kufriday ayaa faqaala cumaru radia allahu canhu uu yihi sekada kolley wujuubkeedii umurahan saa soo nocna xadiidkuna dee waa inoo soo celin doonaa intaan seko ku jirnana kolley dib buu inoogu soo noqon doonaa iyo marar dambaba carab ciddii ka kufriday kolleyna dee carab marka la arko horta madiine iyo qoladan reer cabdulqays halkay ka yimaadeen oo juwaasa la odhanayay masjidii kaba dhisnaa iyo malaa maka uun mooyaane inahaas kole reer daaifna malaa waxaweyn saas dee ha ku hamiyeene laakiin may dhicine de carabi horta noqod waa jiray iyo kufri laakiin kala duwan baaba jiray waana taa xuruubta muslimiintu ay la dagaalameyn abubakar isaguu hogaaminayu wala qaraarka adag qaatay xuruub rida lagu magacaabo kolley riddo dhammaan may wada ahayne way kala dudunaayeen laakiin wixii ugu badnaa maalintaas xuruubtii riddada ayay ahayd oo dadka ama buqaada laguba tirinayay ee iyaga axkaamtoodu waxay hagaag u caddaatay un waqtiyadii dambe cali khilaafadiisiiyo taase laakiin waqtigan wixii u badnaaba ahaydoo dadku way isku dhex jireen kuwa iyagu markii uu rasuulka ilaahay wafaadayba xaaladoodii hore jaahiliye ku noqday ka mid bay ahaayeen kuwa iyagu kuwa nebinimo sheeganayay raacay oo yamanna dee nin aswadulcansi la odhanayay baa walow habeenadii rasuulka ilaahay wafaadi doona la dilay laakiin caamilkii rasuulka ilaahay dee way ka soo baxeenba oo samca uu ka soo saaray waana ninkii ninkii taabiciga ahaa dee walow rasuulka ilaahay waqtigiisii uu jiray mukhadramka abuu muslim alkhawlaani dabka uu ku tuuray guban waayey ninkiin ahaa si nebi ibraahim ilaahay dee uu kaba baktiyo guban waayo markii dambe uu iska soo musaafiriyo dee rasuulka ilaahay dabadii buu yimi madiina uu soo gaadhay bal kaasoo kale isagu waxay ahayd waa dee dadka nebinimo ku sheegtay halkan kalena musaynamatulkadaab oo dee waqtiyadii rasuulka ilaahayba wax sheeg sheeganayey ayaa suldadiisiiy wixiisi ay xoogoobeeno isaguna nebinimuu sheeganayo te reer bani xaniif oo dhan iyo qolooyin badan way raaceen kolley naagsa jacla odhanayo reer tamiim ahayd oo iyadoo nebinimo sheeganaysana way jirtay walow markii dambe arrinteedii dee uu ciidankay watay iyo wixii uu afka u dhigtay uun intuu iyadii guursaday musaynamatulkadaabo marka halkaa asiirteeda ay noqoto walahaaba dee adxa nabiyatuna unha nudiifu biha وأصبحت أنبياء الله ذكرانا من كل السعودية هي النبي ديادي و تا وهويني تا كما وراجدو ضدك كلين أنبياء دو ورقة تاسول هابي لكن دوا إلى السعودين nin adigu markii dambe waa soo noqday islaamad dulaxat ibnu khuwaylid alasad iyo kale waa ninkii cukaashat ibnu mixsan xuruubtii ridada iyo thaabit ibnu aqram iyo dilay weeye markii dee iyagu ciidamadii ugu horreeyey ay tegeen waana isla reer bay ahayn oo isna dibdimo sheeganayay waa jirtay cukaasho iyo ninkii dilay bal markaa dadkaasi waa waxaa kaloo iyadu carab kaba mid ahaa kuwa sakaduun diiday oo sakadoo yidhiba dee rasuulka ilaahay baan u gudanayno dee ama sakadu ay ducadiisu ay salaad noo ahaydade abubakar muxuu nagaba doonayaayo markaa zakadii unbay diideen haddaa wixii kale waa laga yaabaa salaaddii inay tukanayeen barhkood dadkooda wax soo ururiya si malik ibnu nuweyre kaba dhacday ninkii malik ibnu nuweyre dee uu markii dambe khaalid dilay ee kolley cumarna mala aragti kale uu kaba lahaa dilkiisaas iyo dee dib buu ugu qaybiyey xoolihii oo dee waa diideen marka dad sidaasoo sakadii diideen ku jireen haddaba intii oo dhan baa waxaa laga dee magacan guud laba siiyey xuruub ridde dadku way isku wada dhex jireen haddaba markay dadkaasi gaaroobeen bal kuwii sakada diidaya cumar kolley ishkaal ma jirin kuwa nebinimada sheeganaya kuwan jaahiliyadii ku laabmaya in lala dagaalamo xaaladoodu way caddaydeen dee kuwan ashahaadanaya sakadii u bixin waayey kuwiibaa isaga markaa halkan ishkaalku ugaba yimi cumar fa qaala wuxuu yihi cumar radia allahu canhu kayfa seebaad tuqaatilu ula dagaalamaysa annaasa dadka walxal qad qaala uu yihi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam umirtu de waa dadka o dhan khaasatan waa kuwii sakada diidayay umirtu waxa lay amray an uqaatila annaasa xataa yaquulu laa ilaaha illa allah inaan dadka la dagaalamay ilaa laa ilaaha illahu yidhaahaan iimaankii lagaba helo faman qaalaha k iyaguna waa kuwan eeg kuwan nebidnimada sheegtay wixii raaca iyo kuwa kale may lahaynba ee waa intii sekada diidaysay xataa yaquulu laa ilaha illah faman qaalaha ruuxa yidhaaha laa ilaha illahu yidhaah faqad casaa minii waa iga xafiday uu iga ilaaliyay maalahu xoolihiisiiy o nafsahu naftiisa maalkiisina ina qaato dee ima banaana naftiisiina in la dilo taasna wax bannaan maaha ilaa bixaqi xaqaa qowlkaas oo xaqii islaamnimo mooyaane oo dee wixii iyada islaamnimadka uu keensanaya sida qisaastii oo kale iyo nafaqaadkii iyo kafaaraadkii laguba lahaa iyo waxyaalaha ee shahaadadani ma horjoogsanayso sabaad ula dagaalamaysa wa xisaabuhu cala allah ama wuxuu qarsanaya haddaanay afka uun waxani kaba tahayna ilaah baa kaba xisaabinoona isagoo taa yidhi kolley cumarna xadiidkii aynu soo marray inankiisu uu warinaya dee salaad dhexdeedaynu kuba soo marray baabku u dhigtay fa intaabuu aqaamu salaata waataw zakaata uba dhigtay oo xataa yashhadu an laa ilaha illa allahu waana muxamedan rasuulla wayuqiimu salaata wayu'tu zakaata xadiidkaas isaga agtiisa ku muuhayn inankiisaaba warinaya dadkii warinaya kaba mid ahaa ee waxa weeyaan laakiin cumuumka xadiidkan ayuu xujaystay bal maalan oo isagu tan uu xujaysanayo taasi ay kaba dhignayd uun kol haddii dee ruuxu islaamnimo laga helo bal sidan sakadii oo kale iyo inaan lagulaba dagaalamahayn fa qaala abubakar baa wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay la uqaatilanna waan la dagaalamayaa isaguna xadiidkan buu xujaysana abubakar waxaa la arkaa isna markaa inaan ubahayn laakiin jaanib kale ayuu dee xujaysanayaayo man faraqa bayna asalaati waazakaat salaad iyo sakadii ninka kala qaaday dee waana tan qur-aanka ay ku wada socdaan waaqiimu dee salaata waatuu zakaati iyo yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaati iyo bal maalan fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatow zakaata fakhalluu sabiilahum bal aayaddaasi ay keenayso marka kaa waxdiidanaa ama kaa gaalkaa la daynaya dee waa markuu shahaadadii dabadeed towbadaas laga cabiray salaadiina ogo sakadiina bixiyaa la yidhi dariiqiisa badnaameeyo kolle waa adiladii abubakarne bal wuxuu uhi waan la dagaalamaya fa ina azakaata xaqulmaal zakadu waa xaqulmaalo haddii salaadu xaq badan ay tahay waa xaqii maalka anugu markaa taas bal dee waxay soo gelaysaa markaasna ilaa bixaqihi weeye waa xaqi islaamnimode tiibay soo gelaysaa markaa waan kula dagaalamaya wallaahi baan ku dhaartay low manacuunii hadday ii diidaan canaaqan waxar kaanuu ay ahaayeen yu-adduunaha kuwa u gutal ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam laqaatartum calaa manciha mancinta ay iga manciyeen waan kula dagaalamay bal xadiid kolle waa inoo soo celin doonaa ee zakada iyo waxay ka baxaysay iyo ansibadeedii baan gudageli doonaa mar dambe aan gudageli doonaa haddii alaydhaa inoo iman doonta markaas baan arki doonaa waxar yar oo sake loo qaadaa miyay jirtaa oo dee la bixinayay bal markaasbaa waayo xadiidka markaay noo soo celiyaan jaanibka eegi doonay imaka waa wujuubnimadkii ay waajib ahayd sakadu waana taa saxaabadii markii dambe isku raacday in dadkii sakada diiday ee laakiin quwada lahaadeyne aayar lagama qaadi karayne lala dagaalamay ilaa deetii ay aqbaleen lala dagaalamo islaamnimadkii dee kuwii sida kale u gaaloobay ama ku beenaalo a raacay ama sidoodii horeba kuma noqdeen dhammaanna waa la wada dagaalamay bal markaa taas bay ahayd halkan canaaqan bedelkeedana ciqaalan waa la wariyey markaa ciqaalna muxuu keenayaa dabar iyadana hadduu ruux dabarkii dee hashii intuu bixiyo dabarkii lagu dabrilaa uu diido oo kale miyaa lagula dagaalamaya kaasna dee waa iyaduna bal umuurahaas baan leenahay dee waan kala yar horhoraysiinaynaye marka meelihii uu munaasibkaa gaarnay marka loo xadiidka soo celiyo ayaan taa eegi doonaa laakiin muhimku abubakar wuxuu leeyahy wax ugu yar ee zake loo qaadi jiray hadday ii diidaan oo rasuulka ilaahay u godan jireen waan kula dagaalamaya qaala cumar radi allahu can cumar baa wuxuu ihi fawallaahi baan ku dhaartay dee markay wixii la rogrogay maa huwa shaniguma ahaanin ilaa an qad sharaxa allahu inuu ilaahay u waasiciyey sadra abi bakr radia allahu canhu umuurta weeyaan oo haddaan dee markaa mowqifka adag aan la qaadana kolley wej kalaaba dee islaamku yeelan lahaayo bal madiine ayaaba khatar ku jirtay oo waa la ilaalinayay markii ciidamadii la kala diray dee gaadh baa laga hayn jiray wadooyinkeedi iyo meelaha laga soo gelayo o dhan habeenkii waa la ilaalin jiray oo dadkii ku dhowaaya carabtaabaa lagaba baqanayay hamigaasaa galayba barhkood aan kuba duulla taas oo dee waxay ugu horreeyeen la dirayna waxa yidhi ciidankii usaamo rasuulkii ilaahay yidhi dira oo markaa aan bixin ee rasuulkii ilaahay wafaaday iyadoon ciidankii usaamo bixin oo saxaabadii qaar ay soo joojiye soo jeediyeen ciidankan innagaa u baahnay aan dayno sidaan dee waatano innagii baaba khatar kuba jirna kiina waa diido oo isagiina wuu diray abubakar koob iyo toban ciidan baa la kala diray bal markaa waxaan gartay buu yidhi inuu yahay facarafta anahu lxaq inuu xaqay bal maxalu shaahidkuna waa zakada wujuubkeediiyo baltaas ama umuuraha kale insha allahu tacaala dee canaaqan iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan waan arki doonaayo dee axaadiidta iyo adilada inoo soo arooriyey waa zakadu inay farad tahay waajib tahay iyo arrinkan dambe oo ah ciddii bal matalan diida horta ee inkirtaa way ku gaaloobaysaa hadduu leeyahy zakaba waajib iguma aha waa gaal buu noqonayaa ama maaha sakadu waajib haddii uu wujuubkeeda inqirsan yahay laakiin uu diido haddii dee aanu quwo lahayn xoog baa lagaa qaadi weeye qahran wixii kale lagu tacsiirayna waa lagu tacsiiri haddii laakiin uusan oo kale dee dad quwo lahoo dee kuba dagaalamaya ay noqdaan quutilo weeye waa lala dagaalamaya dee waana yaa fulinaysa afraadnimo fulinaysa waa xukuumadda un ayay dee shanigeeda ay taasi tahay wey bal weli in yar baan kaga diri doona baabulbaycati calaa iitaai zakaati waa ballankii iyo cahdigii layskaga qaadayay zakada waajibitaankeeda qolooyinkiina fatxi haystana bal waqtigee zakada la waajibiyo dee ay raajaxa in bacda alhijro la waajibiye iyo waxyaalaha ku sugan iyo bal umuurahaas umuuro badan buu wadaayo waa eegan doontaan biidn illaahi tacaala waa baycadii iyo ballankii layskaga qaadayay zakada in la bixiyo waa tarjamadeennii hore ee inay waajib tahay zakadu mid kasii khaasan weeyaanoo dee waxay faa'iidaynaysaa ay tani keenaysaa islaamkaba baycadiisii ruuxa iyo cahdi inuu islaamo lalaba gelayay iyadoonu sekadii aanu isagu aqbalin islaasiminna inaanu baycadii islaamnimo aanay u taam noqonahayn ninka sekadii manciyaana nin baycadii islaamnimo buriyey inuu noqonayo bal maalan taas oo wax waajibkii kaba khaasan oo dee waa iyaduna oo waajibkaa horeynu soo maray bal taas buu baabkeediiya fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatawu zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin waa kuwii gaalada bal hadday toobad keenaan dee waaba iimaankii bay laba yimaadeen oy galeen waa aqaamu ay ogaan asalaata salaadii oo waa toobadii kufriga laga toobad keenayay salaadiina ay ogaan waatawu zakaata sakadina ay bixiyaan fa ikhwaanukum fi ddiin waa walaalihin xagga diinta oo macnuhu uu yahay ukhuwadii mu'miniinta markay noqoto iyo walaalnimadii diineed waxaa lagu gaari karaa oo lagu mudanayaaba waa salaadoo la ogo dee shahaadadii dabadeed iyo sakadii oo la bixiyo haddaan taasi aanay jirin dee ukhwadii diineed iyo walaalnimadiiba wax lagu gaadhayo oo ma aho kii isagu gaalka hadduu kufrigii ka toobad keeno dee waa isagoo islaamay salaadiina oogo sakadiina bixiyo markaa dee aayad kalena maxaa kuma sugnayd fakhalluu sabiila markaa badbaadiya weeye dariiqooda banneeya waqcudulahum kula marsad waa taasoo markaa iyaga waddada u banneeya halkana dadkaasi waxay yihiin waa walaalihiinii diineed weeye habeen dambe casharka insha allahu tacaala wuu baaqan doonaa kolley bal muctamar jira iyo bal howlo saas daraaddeed walow aanan inta dambe baajinahayn habeenada dambe ba baajin doono insha allah habeen dambe hortaan iska maqnaan doonaa marka kale haddii habeen dambe casharka uu baaqanayo welina waxay noo hadheen sagaalkii maynaan gaadhine baabkana waan kuba darayaa laakiin dee sii ogaado waa intaasoo niloobe insha allah habeen dambe waan kala maqnaan doonaa haddii alla idhaaho baabu ismi manici zakaati zakada kii manceeyey ee diidayee bixin waayey dembigiisii wujuubkii baa inoo socdo horta waa waajib oo waa farad beecaya xadiidkii baan ka tegey ha xadaثna bnu numayri qaala xadaثna abi qaala xadaثna ismaaciil can qaysi qaala anahu qaal xadiidka hore aynuu soo maray oo dee imaankii halkaas aynu kuba soo maray sanadkana hore inuu soo maray laakiin ibnu numayr iyo aabihii maxamed ibn cabdillahi ibnu numayr weeye ninka hore aabihiina waa cabdullahi ibnu numayr marka labadoodaba ibnu numayr waa la idhaahe ka hore marka maxamed loo jeedo awowgii baa loo nisbeeyey muslim buu aada uguba badan yahayba waa sheekyada u aada axaadiidtooda u badsado in markaa laakiin aabbaha loo jeedo dee waaba ina numayrkii isagoo maxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr oo labaduba dadkii hiqaadii iyo aimadii ruwaadda ismaaciilkuna waa ismaaciil ibnu marka abi khaalid weeye almaxmasi qaysna waa qays ibnu abi xaasim qaysku waa taabici weyn waqtigii rasuulka ilaahay nin weyn baabuu ahaaba weeye aabihiina waxaan filaya inuu saxaabi yahay adigu horta waa nin weyn buu ahaa waxaana jirta markan taabiciinta la eegayo inay taabiciintu kuwaa waqtigii rasuulka ilaahay jiray oo in saxaabadiisii oo abubakar iyo intii ka dambeysayba laba kulmay waa raggoodii waaweynaa waqtiga hore ragga roonroon ahaayeen kuwa ku xigay kuwa iyagu fil islaam dhashay oo rag aan la kulmin raggaa hore akaabirtii ama aan tobankii la wada kulmin kuwa aan cidba kaba arage meerhkii ugu dambeeyey arkoo dabaqaad bay noqonayaan walow magacan taabicnimo kol hadday saxaabi ay arkeen ay la kulmeen ay kulminsanayso markaa sidaa daraaddeed kolkol aimadu waxay u qaybiyaan dabaqaad dabaqaadka ugu badansa xaakim ay u qaybiyaan shan iyo toban dabaqay ka dhigaan shan iyo toban dabaqo shan iyo tobanka dabaqana waxay ka dhigantahay waa xagga idraagga iyo la kulanka cid ay la kulmeen iyo si ay u soo gaadheenoo dee kaa mukhadramka ahaa iyo baltaas markaa kuwa dabaqada koowaad waxay ka dhigaan tobankii jannada loogu bishaareeyey ciddii la kulantay wax ka wada warisay tobankaba taasay kaba dhigaan kuwaasoo kale xaakim dad badan buu tiriyaa laakiin dhammaan dadkaasoo kale malaa nin keliya ay culimmadu kaba soo reebaana waa ninkan aan hayno qays ibnu abi xaasim waxaa la yidhaha tobankaba waa la kulmay tobankaba waxbuu kaba wariyay amaa ragga kale uu tiriyay sidaa saciid ibnu musayib iyo may ma dhammo oo iyagu uma dhammaanayaan tobanku oo saciid dee khilaafadii cumar aakhirkeedii baabuu dhashay bal markaa qaysi waa aan leenahay waa taabicigaa weyn dabaqada koobaad oo suyuudi baa markuu sheegayo taabicuuna dabaqaatun cashara min bacdi khamsatin awaluhum dulcashara ninka ugu horeeya waa ninkii tobanka la wada kulmay markaasaa muxuu idhaa wadaaka qaysun maa lahu nadiiru wacudda cinda xaakimin kaiiro waa qaysoo nadiir ma laha waa qayskan aan sheegayno ninkaasba weeye ninkaasi waa ninkaa dabaqada koobaad noqonaya waa dabaqo keliya dee hadhow kuwa ugu dambeeyana waa midhirkii ugu dambeeyey raggii la kulmay sa anas iyo ayay kaba dhigaane bal qays waa nin siyaasa wuxuu ihi markaa qaala jariir ibnu cabdillaahi baayactu nabiya sala allahu caleyh wasalam waxaan rasuulka ilaahay beeco iyo cahdi kula galay iyo ballan calaa iqaami salaati salaada inaan ogo waytaai zakaati iyo zakada bixinteeda iyo wanusxa likulli muslimin ruux kastoo muslima inaan u naseexeeyo xadiidkaas kitaabuliimaan baan kuba soo maray siduu u fuliyeyna umuuraha hore iyo markaa horean kuba soo maray baabu ismi manici zakaati zakada kii manciyayey ee manciyey bal dembiga uu mudanayo inay farad weyn buu kaba tegaye iyo wa qowlilaahi tacaala wa baabu qowlilaahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi waladiina kuwa yaknisuuna kaydsanaya oo dee adahaba dahabka iyo walfidata fidada walaa yunfiquunahaa aan bixinahayn waa dahabkii iyo fida inoo horeysay daahirku waxaabuu ahaa dee inay dahab iyo fida hadday tahay walaa yunfiquunahumaa in laba yidhaaho qur-aankan tan baa inooguba sugan barhkood baa leh damiirkani fidadiibuu u laamayaa iyadaa u dhow oo markaa macnuhu wuxuu noqonaya walaa yunfiquunahaa iyo wa dahaba wey iyada iyo dahabkii aan bixinayn dee barhkoodna waxay leeyihiin ba may e dee dahabkii iyo fidadii mid kasta ine waa maaha xabad xabadba maaha waa majmuucaad iyo jamayo waxbaalo fara badanba weeye ee bimacna alamwaal markaan eegno iyo bimacna almajmuuca markaas ayaa damiirkii looga celinayaayo adigu labadoodiiba dee way imanaysaa infaaqii infaaquna uu noqonaya maanta halkan siduu inoogu wado zakadoo lagaba bixiyo taas buu noqonaya iyo bixintan imaka fii sabiillahi laguma bixinayo fii sabiillahi sabiilka ilahina waxaa loogaba jeedaa waa duruqdii ama meelihii sekada la dhigayo o dhan maaha suuradda nafteeda suuratu towba sinfigan kuma yimie wa fii sabiilillaahi taasi waxay keeni lahayd dee inaan sabiilka halkaa mooye meel kale aan lagu bixinbe waxay keenaysaa waxa weeye oo tan halkan loogaba jeedaa guud ahaan fii sabiilillahi loogaba jeedaa waa in waa meelihii masaarifteedii oo dhan iyo dee meelihii lagu wada bixin jire maaha imaka halkanuun ma aha in ama muraadku taas maanso xaafidba sharaxa kuba leeya haddaba fabashirumka waxaad ugu bishaaraysaa bicadaabin aliim cadaab guba aliim bimacnaa mulim weeye yowma maalin cadaab ugu bishaareeyo xumaa la kulaylinayo calayha waa dahabkii iyo fidadii baa laga dhigayaa jiingado balballaadhan iyo safaaix baa lagaba dhigayaa si xadiidkii kale kuba yimi yuxmaa calayha markaasaa lagu soo kulaylinayaa fii naari jahanama jahanamo naarteedii ayaa lasoo gelinaya lagu soo kulaylinaya fatukua markaasaa waxaa lagu gubayaa biha waa safaaxidii dahabkii iyo fidadii ahayd waa wixii uu dhiganayay ku bakhaylay uu islahaa markaa aad ku intifaacdi oo adigu dee aad ku raaxaysatid lahaa ayaaba cadaab ka noqonaya waa wixii uu raaxada ugu talagalay ayaa muxuu noqon waxaa lagu gubi jibaahum wejiyadooda wa junuubuhum dhinacyadooda iyo wa duhuurahum dhabaradooda ayaa lagu gubayaa dee waabaynay isagu wuxuu ugu talagalay irtifaaq iyo tanacum waana meelihii ay waxyaalahaasi kaba muuqanayeen tiiba halaag baa noqon barhkood baa waxay dhahaan aymadan shuraaxda iyo mufasiriinta iyo waxaa meelaha looguma khaas yeelay marka ugu horeeyo dee miskiinkuu yimaadoo kale waa kanoo wejigiibuu kaba jeedinayaa oo waayo barhkood baa jamiin axaadiida qaarkood ay kuba timi dhafoorkana waa laga gubayaa haddana dhabarkiibuu u duwayaa oo kale dhinacuu u jeedina haddana dhabarkuu uga duwayo waa isagoo diidayo mancinaye bal adigu waa lagu gubayaayoo dhabaradoodii iyo dhinacyadoodii iyo wejiyadoodii iyo ilaa dhafaradoodii iyo wixii ayaa dabkaa kulul ee jingadahan ah ayaa lagu gubi markaasaa maxaa la odhan waa xasro kale haadaa kani maa kanastum lianfusikum waa wixii naftiina a u kaydinayseen sakadii a ka bixin weydeen xaqii ilaahay a ka bixin weydeen ama sabiilkii ilaahay a ku bixin weydeen faduuquu dhadhamiya maa kuntum taknisuuna wixii a ahaydeen kuwa kaydsada ee dhigta bal taas kollayna in badan baa waxay noo dambaysa baab kalu u dhigan doono bal wixii la ururiyey haba badnaaday haddii sakadii la bixiyo kansi mea lagu magacaabaya mise laguma magacaabayo baab buu inooguma keeni doona casharka ka dambeeya bal markaa waa cadaabkii uu mudanayay mancu zakaat xdثna الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال xdثna أبو الزناد أن cبدالرحمن بن هرمز الأعرج xdثه أنه سمع أbا هريرة رضي الله عنه يقول qال النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baa yihi تأتي way imanaysaa alبل geeli calىa صaaxibiha kii lahaa ayay u iman korkii isagoo la jiifiya hadda budixa lahaa biqaacin qarqar sida xadiidkii muslim kuba yimi waa loo jiifinaya meel siman ayaa isagii la jiifinaya isma rogrogi karo mana kici karo iskama celin karo halkaasuu jiifaa markaasay iyadiibaa imanayso calaa khayri maa kii kii ugu khayrka badnayd kaanad ay ahayd macnaha waqtiyadii iyada soo maray oo dhan waqtigay ugu shishlayd uguna tiro badnayd waayo kol uu yaraadiyo koluu banaadaba geeli waa yeelanaya koluu abaar ku jiruu weyd yahay iyo koluu dee barwaaqayntu ku jiranax markii ay ugu buurnayd uguna tiro badnayd markaas iyadoo nirig ka maqan ama neef ka maqanna aanu jirin sida xadiidka kale ee dheer kuba yimin ida huwa lam waa goorma idaa huwa lam yucdi haddaanu bixin fiiha ibilka xaqaha xaqeedii oo zakadii aanu kaba bixin maxay ku samaynaysaa tada'uhu way ku joojinaysaa biakhfaafiha oo xoolihii waxaan uu zakada uga bixin waayey aad ku intifaacdeedii oo dee baltaas ahayd ood ku raaxaysatid ayaaba cadaab ka noqonayo akhfaafteeda waa baabacdan ballaadhan ayay ku joojinaysaa geeli welibana geelo saa xadiidkaa kale muslim inooguma sugan maaha dee in neefneefun ku joogsanayo dhammaan inta lasoo wada saaro ayaa la isdabagelinayaa neefna neef kastaaba xadligiisa iyo nasiibkiisiibuu kaba qaadan kujoogsigiisa way isdaba socdaan marka marka ta ugu dambaysaa dhaftana kulamaa marat calayhi uulaha rudda calayha ukhraha ama dee lafdigii kale xadiidka waliba lafdiga macnuhuba kutas kulamaa marat calayhi ukhraha rudda calayhi uulaha tada'uhu biakhfaafiha taasay ku joojoojinaysaa wa ta'ti way iman alghanamu adhigii calaa saaxibiha oo adhigina saaxibkeedii waa kii lahaa calaa khayri maa kaanat iyadna waa markay ahayd iyo waqtigay ugu khayrka badnayd ugu fiicnayd ugu tiro badnayd ugu shishlaydna idaa lam yucdi fiiha xaqa haddaanu xaqeedii kala bixino iyaduna tada'uhu loduna waa saasoo kale dee xadiidkii kale kuba yimi tada'uhu way ku joojinaysaa biadlaafiha waa raafafkeeda ayay iyaduna ku joojinaysaa weliba watandixuhu biquruuniha tandaxuhu labadaba way ku dabdiyaan weliba kasradu shaarixu horraysiinaya ee dee qiyaastu tandaxu baanay qiyaasku keenaya sarfigaah macnaa way ku reerdi ku herdiyaysaa biquruuniha geeseediio macnaa wixii geesilaha sida riyahoo kale iyo indee cidahana qaar waataan aragnay kuwa geesabala dee wadanka iyo balgeesihii iyadoo sida xadiidkaa kaloo yimi laysa fiiha caqsaa walaa jalxaa walaa cadba macnaa mid gees jabani kuma jirto mid seenye ah oon geesaba lahayn hadday dee ku jiri jirtay geesaa loo soo wada yeelayaa mid iyadu markaa geeskeedu uu qalloocan yahay taasi ma jirto oo geesas taas bay deeta arrinteedu ay noqonaysa ay ku herdiyaysaa qaala wuxuu yidhi wa min xaqiha rasuulka ilah yidhi xaqeeda waxaa kaba mida laga doonaya an tuxlaba calmaha walow xaqani aanu kii waajibka ahayn kii sakadii aan ahayn waa xaq isagu makaarimul akhlaaqo dee maalka intaasun kuma dhammo waxyaalihii laga doonaya lagaba bixinaye waxaa xaqeeda kaba mida marka la soo arooriyo sida geeli oo kale ceelka korkiisa dee dad basaakiin iyo dad aan geel lahayn iyo dad aan caanahaysan baaba imanaya in la liso halkaa markaa uu dee fulo hagaag uu dee waxa weeyaan uu cokonaado in laguma liso dadkaa iyagu masaakiinta halkay guryihii kaba iman lahaayeen iyo xerooyinkoodii iyo bal matalan taas halkaa laguma siiyo ayaa xaqeedii kaba mida markaasaa qaala wuxuu yidhi bal taasi waa mid oo iyadu waa xadiidkii kolleyna waa ciqaabta aad iyo aad u adage uu mudanayo ruuxa caynkaasa in arrin kalena jirto oo bal matalan waxa weeye isagu dhammaan waa lasoo wada celiyey dee geeliisana dhammaan sake may wada ahaynba ama adhigiisana kasoo qaado ninka tiro geela lahaa waxaa la arkaa laba xiqo ama laba qalmooda afar jira ayaa kaba baxayay haddana geeliyoo dhan baa lagu soo wada celinayaa oo dhammaanna waa lagu wada ciqaabaya waxaana xikmadda culimmadu ay leeyihin oo arrinta ay taasi ay tahay waxa weeye dee in xaqi kol haddaanu soo saarin labada neefee lagu leeyahay geelanu ku baahsan yahay waxaan oo dhan baa xaqi ku tacalluqa xaqi dhammaantood buu ku wada tacalluqaayo xaqi maanta mutamayiz maaha markaasaa daraaddeed baa dee dhammaantoodba inta loo soo wada celiyo loogu wada ciqaabaya waana lasoo nooleynaya wixii lasoo wada nooleeya waqtiga wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahi qaala walaa yaati tani waa xadiid kale oo gaar isagaba uu saari doonaa haniimada in wax laga xada ayaanu kani kuba tacalluqsan yahay imaka zakadii maha kani walaa yaati ma imanayo yaanu imanin weeye axadukum axadkin yowma alqiyaamati bishaatin shaato nee fadhiyo yaxmiluha uu dusha ku sido calaa raqabati luquntiisa oo laha yucaarun yucaar waa riyaha oo kale cidooda ayaa yucaar lagu magacaabaa suqaana idaha iyo waxyaalahaas waa sawd laho ujeedadu neef baabu xaday haniimadiibuu ka khiyaansaday neefkii naftiisii oo lasoo saaray oo weliba dusha uu ku sido ayaa la keenayaa maxsharkii iyadoy fadaaxan lama fadeexaynaya dee waana ciqaabayay neefkii weliba hadduu aamusan yahe isagii baaba ceeyo dee kusoo wada jeedinayo wixii oo dhan lahaa yucaarun fa yaquulu markaasuu odhan yaa maxamed macnaa ii gargaar waxiitar faaquulu waxaan odhanayaa laa amliku laka shayan anugu wax alla waxaan kuu hanadayaa oon kuu qaban karaa ma jirto qad ballaqtu horaan adduunyadii kugu soo gaadhsiiyey iska tiraanaan idhi walaa yaatii bibaciirin lamana imanayo axadkiina baciir macnaa yaanu la imanin way baciir oo yaxmilhu uu ku sido iyada tan awood baa loo yeelaya neefkii geel ahaba uu ku soo qaado calaa raqabati lahu ruqaan oo isagana rawna waa geela ololkiisan iyo codkiisan taas sawdkiisaas baa ruqaan labe fayaquulu ilaa yaa maxamedu faaqulu laa amliku laka shay-an qad ballaqtu tan iyadu waa qaniimada iyo quluulkeeda ayaa kuba tacalluqsanayd xadiidkana baabkii inoogu hadhay xdثna علي بن cبd اللahi qال xdثna hاشhم بن الqاسم qال xdثna cبدالرحمن بن cبd اللahi بن ديناr عن أbيه عن أbي صالح الsmاni عن أbي هريرaةa رaضي الله عanه qاaل waxaan rajaynaya inaan hore usoo wada maray cali waa ina madiine hashimna waa ninkii qaysar la odhanaya abuلنadr ee hiqada ahaa cabdالرaحmaan بn cabdالlahi بn dيnaarna abihii waynu soo araragnay isagana waa suurtagal inaan hore usoo maray cabdالرaحmaan kolley raggan lama sinna imaka uu la socdo iyo aabihii toona xafnu cajar wuxuu kaba cabiraa saduuqun yukhti waa nin saduuqa sidiisa maha dabdi adag ma laha qaladana way kaba dhacaan waana dadkii atbaacu taabiciinta u waaweynaa kolley bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-intuba way xujaysteen waa inta kitaabe uu kuga sugan yahay laakiin bal ninkan waxaan leenahay aymo kala duwan ayaa daciifiya oo ninkan waa la daciifiya bal markaas kolleyna bukhaarina waa kan xujayso xataa barhkood way ku naqdiyeen bukhaari inuu wax ka soo saare xadiidkan laakiin aan hayna dariiqiisanun malehe duruq kaluu leeyo xadiidkani keligii ma warinayo waa inoo suganye laakiin axaadiidba iyo xaba kaba mida xadiid jihaad kuba iman doona halkii ribaadu yoomin xadiidkaas bal oo uu malaaf jumlo kaba mida isagu la gooni noqdo xataa uu daaraquni kitaabkan uu leeyahay tatabuce axaadiid uu leeyahay bukhaariiyo muslim baan dee shardigoodii aanay gaadhsiisayn uu kusoo ururiyo axaadiidtii bal laguba naqdiyey ah waa ayuu kaba midiyo laakiin waa jihaad haddii muqadimada fatxubaari a u laabantaana waa xadiidka sagaaliyo soddonaad xaafid markuu kaba jawaabaya axaadiida axaadiidka raqamka sagaaliyo soddonaad weeye axaadiidtee boqol iyo tobaneeya dhan oo bukhaari kuba sugan oo aimada nuqaada sida daaraqun iyo ay hadal kaba keeneen bal isagu taasba weeye laakiin xadiidkeenani kuwii lagu inkirayna maaha keligiina ma warinayo dee durur kalu xadiidka inoo leeyahay waana xadiid inoo saxiixa laakiin bal kalaamkaasaa jira cabdiraxmaan ibni cabdilaahi wuxuu yihi qaala abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi man aataahu llahu ruuxa ilaahay siiya maalan xoolo uu siiyo falam yu-addi aan gudan sakaatahu sakadiisa aan gudan oon bixin muhila lahu macnaa suwira lahu weeye waxaa loo soo suuraynaya maalkiibaa laga soo dhigayaa weeye waa suuradan baa loo soo yeelaya laga dhigayaa weeye muhila lahu ay suwira lahu yowma alqiyaamati shujaacan aqraca shujaac waa maska weeye aqracna waa kaa dee bal waxa weeye dee asalka hore aqrac dadka marka lagu sifeeyo hore waxaan madaxiisu tima lahayn kaas baaba aqrac lagu magacaabaa ama iyada markay noqoto maskoo kaliya waxay leeyihiin dee malaa luqawiinta qaar bay kaba dhacday waa kaa dee in ama xaddii ama waxay ha kaba cabireen timihii taasi madaxay kaba daateen laakiin waa lagu naqdiyo wax timuu leeyahay isaguma ma jirtee laakiin waxay yidhaaheenba waa kan suntiisii intay badnaatay badnaatay badnaatay farwadii ama waa harag iyo dee waxaanu leeyahay xuubkan kaba kaca kolkole dee uu kaba dhexbaxee halkaa madaxiisa iyo wixii malaa dildilaac iyo waxyaale ay kumeedeen suntan badan daraaddeed la caddaadiyo lama bedelmay kaasba weeye kaas bay yidhaaheen haddaba ma sidaasa ayaa lahu zabiibataani laba zabiib ay u sugnaadeen zabiibadu dee waa qowlaladiisan iyoba taas baaba xumbaynayaayo waa suntan iyo waxyaalahaas oo taas waaba la yidhaa ama zabiibataan waa laba nuqdo ama laba dhibcood oo dee uu ku leeyahayba halkan hore oo dee isaga oo ama noocyadiisa aadu khadiirka ay leeyihiin dee barhkoodna shujaaca waxay kuba fasireen noocyadan intay dabada isku taagaan dee isba taaga taasee aadna u booda taas baabay shujaaca kaba dhigeenoo kolkala idhahan yuwaatibu lfarisa ruux farisa oo faras fuushan baabu dee ku boodaaba dee waa noocyada qaarkood oo dee laba arko oo istaaga oo dabada iskuba taaga haddaba waa noocyadaa khadarka una yudawaqu haddaba noociisaasa ayaa luqunta loo gelinaya yudawaq yowma alqiyaamati isagii baa luquntii loogu marmaraya uma yaakhudu wuxuu qabanayaa isagoo cantuugayo dee qaniinaya bilihi zimatayhi waa labadiisii daan yacni shidqayh dhabanadiisii ayuu kolba qabanayaayo uma yaquulu weliba ma aamusnee waa xasre iyo say u noqoto waa maalkii dee uu ugu bakhaylay ee uu bixin waayey si ugu intifaaco ugu raaxaysto taasoo kale ayaa tan kuba noqono markaasuu weliba odhanaya anaa maaluka anaa kansuka anugu xoolahaagii baani kansigaya xadiid kale waxaa kuba yimi oo kaleo saxiixa dhacay isaguna inuu bal maalan dee marka kan loo soo saaro ka cararayaayo isna kaba harayo dee markuu arko inaanu ka badinahayn ayuu gacanta is odhanaya iskaga reebo gacantiisiibuu raamsanaya raamsanaya ilaa dee jirhkiisiiba saasoo kale ku wada sameeyo isagoon dee taa kuba dhimanayn anaa maalik leh anaa maalu kale anaa kansug waxaan ahay xoolahaagii kansigaagii baan uma tala rasuulka ilahi wuxuu aqriyay walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna marka aayaddu inaana yahuud khaas kuba ahayne ciddaa dee xaqii ilaahay mancinaysay sekadii bixin weydaoo kale yaanay u qaadanin kuwa ku bakhaylaya ee waxaan inuu khayr u leeye bal dee luquntaa loo gelin doonaa waa tan xadiidkan ay nooguba sugantahay wixii maalkii iyadoo sidan looguba ciqaabayo taas bay tahay wallahu subxaana wa tacaala aclaa aclam